kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan saddex mas-uuloo ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya ayay dowladda kenya toddobaadkan u diiday inay galaan gudaha magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya kadib markii sida la sheegay loo diiday fiisii dalkugalka oo dadkaasi aysan wadanin markii ay garoonka diwladaha ee dalka kenya gaarayeen waxaana wararku ay sheegayaan in xubnahani dowladda soomaaliya ka tirsan ay markii hore fiisaha ka qaadan jireen garoonka balse dowladda kenya ay isbeddel ku samaysay arrintaasi oo dowladda soomaaliyana sheegtay inay tahay mid siyaasadaysan oo ayna ku tilmaameen wax laga xumaado saddexdaasi xubnood ayaa kala ahaa wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha cusmaan libaax ibraahim iyo laba xubnood oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya xubnahaasi ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii hal habeen ay ku dhexeen garoonka diwladaha ee magaalada nairobi xogayaha guud ee qaramada midoobay antoni guteres ayaa toddobaadkan sheegay in soomaaliya ay horumar ka samaynayso dhismaha dowladnimo oo shaqaynaysa hase yeeshee guteres waxa uu ka digay in xagjirnimada colaadda musuqmaasuqa iyo xasilooni darrida siyaasadeed ay halis ku yihiin horumarkaas toddobaadkan waxaa magaalada nairobi xarunta waddanka kenya joogay wafdi ka socda somalilan kuwaasoo wadahadallo lahaa xubnaha beesha caalamka halkaasi jooga xubnaha wafdigaasi waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed oo v o e da faahfaahin ka siiyey socdaalkooda nairobi
waxaanu u joognaa halkan oo aanu u nimi inaannu maxaanku dhahdaayey ka wada hadallo xaaladda doorashada somalilan ee golaha wakiilada ee qorshaysanayna disembar sanadkan dabayaqadiisa ay dhacdo dowladaha qayb wadaagta had iyo jeer somalilan kala noqda qaybta ka qaata doorashooyinka somalilan oo ay ugu badan yihiin dowladaha midowda yurub iyo dowladaha aan midowda yurubba ka tirsanayna sida ingiriiska iyo switzerland iyo ayaa maxaanku dhahday aanu halkan u nimi oo iyaguna bishii hore noogu yimi hargeysa geedi socodka iyo qabanqaabada iyo hanaanka doorashada iyo waxyaalaha u baahan activitieska u baahan howlaha u baahan intaan doorashada dhicin horteed in la qabto ayaanu halkan u nimi waanu la kulannay safaaradaha shirweyno ayay noo qabteen annaguna xaaladda waan iska wareysanay laba jeer baanu la kulannay waxaanu kaloo la kulannay mas-uuliyiin sarsare oo dowladda kenya ka tirsan taasoo ujeedadeedu ay tahay fikirka iyo ahmiyadda arrimaha siyaasadda dibadda dowladda somalilan oo ah inaan xidhiidh wanaagsan la yeelanno dowladaha muntaqadan geeska afrika aan ku wada noolnahay iyo guud ahaan afrikaba markaa si fiican baanu wada hadalla meel fiicanna waan isla gaarhay kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed kaahin wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan toddobaadkan iska horimaad dhimasho sabey ayaa deegaano ka tirsan gobolka sanaag waxa uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka puntland iyo kuwa somalilan wasiirka waxbarashada puntland oo kormeerayey imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo sare ee puntland oo ka bilowday toddobaadkan deegaanada puntland ayaa waxa uu iskacabin kala kulmay ciidamo ka tirsan kuwa somalilan oo qaybo ka mid a gobolka sanaag joogay waxaana la sheegay in halkaasi dhimashadii dhaawac ay ka dhasheen somalilan iyo puntland ayaa labaduba dagaalka ka hadlay waxaana midba mid kale ay ku eedeen in dagaalka uu soo qaaday dhinaca kale imtixaanaadka dugsiyada dhexe iyo sare ee puntland ayaa toddobaadkan lasoo gebagabeeyey iyadoo ay u fariisteen ku dhowaad lix iyo toban kun oo arday ciidamada ammaanka ee magaalada guraceel ee gobolka galguduud ayaa ka hortegay qof doonaya inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay meel fagaaro oo ku taalla magaalada guraceel toddobaadkan inuu ka sugdimay siro la soo dhigay internetka ee muujinaya dhowr askari oo qabteen in la sheegay inuu doonayo inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay halkaasi oo ahlusunna waljamaaca ay ku xusayeen maalin ay ugu magacdareen maalinta shuhadada oo toddobiyo tobanka ramadaan ah markaasoo ay sheegeen inay xusayeen dadkii ahlusunna uga dhintay dagaaladii ay kula jireen kooxda al-shabaab ninkaasi ayaa goobta soo gaaray xilli ay joogeen madax ka tirsan ahlusunna iyo galmudug oo uu ku jiro madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir iyo xubno kale oo ka tirsan ahlusunna waljamaaca madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa ka hadlay khilaafaadka maamulkiisa kala dhexeeya dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo derbi la sheegay in dowladda kenya ay ka dhisay sooxadka labada wadan ee kenya iyo soomaaliya toddobaadkan ayuu waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey idaacadda v o e da sanadkii laba kun iyo tobaniyo todobada akhirkeedii wafdi dowladda dhexe ka socday oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayey iyo wafdi jubbaland ka socday oo aniga aan hogaaminayey iyo aqoon-yahano xagga xaduudaha iyo dhulka maamamka khibrad dheer u leh baan ku nimid dalal xaawo waa fiirinay meesha layidhaahda border point one oo kenya ay kasoo bilowday dhismaha injineeradu waxay noo sheegeen inuu qalooc jiro waxaa kaloo anagayna khusiyey magaalada balaxaawo toddoba boqol iyo sagaashan guri in ka badan oo dhinaca kenya dhulkii la wada lahaa ama qeybtiisa ugu dambeeya dhinaca kenya ka dhigtay oo laba masaajid ku jiraan marka waagaas taladaanu talinay annaga technical fielka waxay ahayd inay labada madaxweyne ka wada hadlaan iyo labada dowladood waa dhacda inay wada hadlaan waa la hakiyey waxaa loo ballansanaa in mandheera lagu kulmo madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya oo arrimahaas xal loo helo shirarkaana ma dhicin oo dibudhacdu ku yimid hadda dhinac uu qalabka ka yimidna xilligeeda iyo cidda waajaadkeedana ha la weydiinayaa annaga maamul ahaan iyo dadka iyaga isku direen baan nahay waa arrin aan wada dhibsanayno waa arrin aan wada diidan nahay waa arrin aan rabno inay labada dowlad intaa ka wada hadlaan xal loo helo ayadoo marka horeba fikir ahaan in dalkan la kala xiro oo dadkaan la kala xirayna dadka jeclaysanaynin haddana in labada dhinac intay wada hadlaan hadday kenya xaq bay uleedahay waxay samaysanaysa iyo dhulkeeda waxay ka samaynaysa technical team la qabto la fiiriyo markaas waajibaad ay dowladda dhexe leedahay wey arrintaas haddii ay gaab iska timidna cidda lagu eedeynaya waa cidda dowladda dhexe dowladda federaalka weeye maaha maamul goboleedka maamul goboleedka waajibaadkiisa maaha inuu maaragtay kala xajiyo kaasi waxa uu madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud saydaadan oo toddobaadkan waraysi siiyey idaacadda v o a qarax ka dhacay toddobaadkan magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen ugu yaraan toddoba ruux ayna ku dhaawacmeen toban kale dadka qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa xuseen eelaaba faahiye oo hore xilal kala gedisan uga soo qabtay dowladihii kumeel gaarka iyo kuwii kale ka sii horreeyeyba waxaa sidoo kale goobta ku dhintay sarkaalad ka tirsaneed ciidamada xoogga dalka soomaaliya korneel faay cali raage iyo seegeeda oo la sheegay in markii qaraxuu dhacayey ay ku sugnaayeen gaarigooda gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan aagaarka xarunta daljirka dahsoon oo meel gawaarida lagu baaro uu qaraxaasi ka dhacay dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gebgabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo